kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal xubinta cayaaraha waxaan maanta diiradda ku saaraynaa waxaa waddanka marocco ka soconaya tartanka balm golf oo ah tartanka ciyaaraha golfka oo ay ka qayb qaadanayaan ciyaaryahanno da'yar oo soomaaliyeed kuwaas oo waddanka maraykanka ka yimid waxaana kale yihiin maxamed cabdirashiid oo afar iyo toban jira salmaan cabdirashiid oo saddex iyo toban jira iyo sihaam cabdirashiid oo kow iyo toban jira kuwaasoo dhammaantooda walaala ah waa tartankii labaad ciyaaraha golfka ay ka qayb galeen kii hore ayay kaalinta shanaad galeen hadda kulmada ay ciyaareen ilaayo hadda waxa ay yihiin kuwo natiijo wanaagsan soo bandhigay haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka ee dalka morocco kula xidhiidhay afhayeenka xidhiidhka ciyaaraha golfka ee soomaaliyeed somali golf association maxamed cali nuur americo oo sidoo kale ah ciyaaryahan dheela golfka waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaddi naga siiyo ciyaarahan golfka ee ka soconaya morocco aaaa jamaal adiga v o waan kaga mahad celinaya walaasigeena tartankan waxaa layihahdaa tartanka ciyaaraha golfka ee pan arab championship tournament oo hadda sanadkii labaad ay nooga qayb galayaan artooy soomaaliyeed oo waxaa weeye tartanka dadadka sideed tobanka sano waxaa ka qayb galaya maxamed iyo salma iyo sihaam oo walaala ah oo degan maraykanka los angeles imise waddan baa ka qayb qaadanaysa tartanka ilaa adartan waxaa qayb galaya ilaa kow iyo toban waddan aad u weleysay shaleeto ayay dhacday soomaaliya waxaan galnay kaalinta shanaadaan galnay shaleeto oo kow iyo toban waddan ayaan galnay shanaad marka saddex bay u cayaareen maxamed iyo salma iyo sihaam maanta oo la ciyaaraya bilito la ciyaaraya habeenna baan soo gabagabinta la yidhahdo waxaan rajeynaya inaan meel fiican ka gaarno hadduu la yidhahdo waxaa aad iyo aad aan ugu mahad celinaya aabahood iyo hooyadood oo jooda weyn geliyey dhalinyaradan oo ilaa markay yareen waxay soo baraayeen iyo wasiirka isboortiga ee dowladda dalka soomaaliya benjin maxamed yeriye meeshaana mataqaana aad loo taageero soomaaliya marka la fiiriyo tartanka dhinaca golfka sidaas uma fiicnayn waxyaabaha xiisaha leh ee keenaya in soomaaliya ay tartan ka qayb qaadato ee ku dhiirigeliyey ama ku keenay in dhallinyaradani ay tartanka ka qayb qaataan ciyaaraha noocan oo kalea maxaa la odhan karaa waxaan dhihi karaa maadaama ay carruurtaan ku dhasheen ama kusoo koreen waddanka maraykanka waalidkoodna uu xoog geliyey in ciyaartan ciyaaraan ayaa keentay anigaba kulaadna xataa waa ciyaaraa sanadka dambe april amase mataqaanaa may ayaa ka qayb gali doona ciyaaraha dadka waaweyn pan arab league championship adueran dad badan soomaali badan baa jirta ciyaarta marka waxaan rajeynaynaa inay hadda markay arkaan ay kusoo xirmaan siaan ciyaaraha dambe oo la ciyaari doono aan anagoo fara badan ugu qayb galno oo saan magaceena iyo calankeena kor ugu qaadno insha allah rajada hadda dhallinyaradan wiilashan iyo gabdhahan soomaalida ah ee isla dhashay ee tartankan ka qayb galaya intee bay gaarsiisan tahay wallahi hadda aniga waa la joogay ilaa iyo saddex baan ugu dambeeyey waana la ciyaaraya xataa waxaan ka arkay inay mataqana rajadooda aad u fiican tahay waxaan rajeynayaa inay meel fiican geyn doonaan ay mataqaanaa habeen dambe koob fiican meel fiican ka geli doono tartankan calankeenana meel fiican ayay geeyeen
waxaad ka dhawaajisay in markii ugu horreysay aysan ahayn oo markii labaad ay tahay tartankan ay ka qayb galaan markii hore xaggee baa lagu qabtay natiijadii ay ka keenaysa intee bay gaadhsiisanayd sanadkii hore waxaa lagu qabtay waddanka tunisia waxay galeen tartanka ka galeen calinta shanaad ayay galeen hadda waxaa keenaa in shan iyo tobaanka kuwaad ay lix galeen ay mataqaana meel fiican soo gaari karaan kaasi waxa uu ahaa afhayeenka somaali golf association danjire maxamed cali nuur america kana mid ah ciyaartooyda golfka dheela oo khadka telefoonka igu warramayey waddanka morocco isagoo jooga intaasna waxaa ku eg xubintii ciyaaraha tani kulanti dambe nabadgeliyo